haatanna dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii uu isugu kaayo soo dugu jiray hadiyo goor cabdicasiis xuseen cismaan ee martida maykarafoonka
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kaliyo barnaamijkeennii martida mikrofoonka toddobaadkana barnaamijkeennan waxaa marti iigu ah faarax macalin oo ah guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka kenya faarax macalin ayaa waxaan ka waraysanayaa kontonguurada ka soo wareegatay markii xornimada ay qaadatay dalka kenya iyo waxaa kontonkaasi sanno dalka kenya uu hirgalay ugu horreyn kusoo dhawow mudane faarax macalin barnaamijka martida mikrofoonka su-aasha igu horreysan ku weydiinaya sidaan la socono labiyo tobankii bishan waxaa kenya ay u dabaaldegtay sanad guuradii kontonaad ee ka soo wareegtay markii xornimada ay heshay maxay kula tahay adiga kontonkaasi sano kenya maxaa u hirgalay kontonka sana wax weyn ayaa u hirgalay kenya wax aada iyo aada u ballaarno runtii aan la soo koobi karin waayo kontonka sana waxaa ka horreysa toddobaatan sano oo mustacmar ah toddobaatankaa sano oo mustacmarka wuxuu ahaa toddobaatan sano oo loogu talagalay in dadkiisana la adoonsado dalkiisana khayraadkiisa la raro oo wadankii la gumaysanayay oo ahaa ingiriiska loo maro markii hore haljaamacadaa ma jirin waxaa jira midka maaragtay constituent college ahaa oo university of east africa la oranaya saddexda wadan oo uganda kenya iyo tanzania ay isku lahaayeen maantana waxaa weeyaan jaamacadaha wadanka afartan inay gaarayaan maafilaya hadday kama yara kolley inay ka badan yihin mooye wadankana isbedel weyn baa dhacay wax maaragtay la dallaaday ma jirin g d p-ga haddii aad fiiriso wadanka wax soo saarkiisa aada eegta markii xorriyadda aana heleynay hataa one billion ma ahayn oo doolarka markii loo loo xisaaba maantana ilaa afartan afartan bilyan oo doolar ayla dhaweynaya g d p gross domestic productionka marka markii si loo eego afartan jeer buu kor u sii maaragtay ugu sii kacay wadamaha annaganaba mid ka ahaa oo lagu tilmaama masalan asian tigers oo ingiriiska uu gumaysanayay oo ay kamid tahay maxay ahayd malaysia annaga ayaa iqtisaadiga annaga iyo horumarka annaga wuu ka sareeyey konton sano horteed malaysia maantana dee malaysia meeshay gaadho arkaysaa marka loo eego wadamihii aanu ka sareynay markii hore kamid ahayd malaysia singapore hong kong korea thailand waxaa la yidhahda asian tigerska oo dhan baa annaga ka sareynay markaan xoriyadda helenay laakiin maanta haddii labarbar dhigo aad baynu uhooseynaa yani wax iyaga u dhow midna ma lehi marka maxaa ugu wacan bay kula tahay inaad ka liidataan wadamadaasi aad leedahay intaydan xorriyadda qaadan waad ka horreyseen maxaa dib u dhacaas keenay door siyaaba ayay u dhacday aniga wadankaa naga raayo hadda labaatan sano horteed hataa xorriyadda dacustariga ma aheen mid xore oo wax alaala waxaarta aad ka mushtarta base warshadii intiinaad ka hagaajisaana dawladda tatorsan way tehaan jirtay marka anagii gumaystii waxaa bedelay haddana maaragtay siyar buuleysta ahaan rag nidaam dimuqraasiya la isku tilmaamayo sido sido democracia laakiin dab ahaan aan dimuqraasiya u ahayn oo xirxiray wadankii maaragtay dhaqaalihiisii oo meelo badan loo xirxiray dad markaa la doonaya lanaaslojiyo monafgariisday waxaankaas oo kale marka waxyaabahaas jirto runtii oo gumaysigii hore intaan kasoo baxnay xorriyad dhaba aan la helin oo dhan kastaba dhanka maaragtay iqtisaadiga dhanka maaragtay maxay tacliinta dhanka dawladda waxyaabahaas oo dhan ba iyo dacusteriga oo dhan aanan la helin baa horta keentay caqabadahaasaytow caqabada ugu weyn oo runtii xal si lagu heli doonana aanan anigu aan aanan hadda way ii muuqataa kuma oran karo way inoo muuqataa laakiin si loo hirgelin kara aanan garanayn waa fasaadka waa waxa corruptionka la yidhaaha weli waxaan nahay wadamaha oogu sareeya xagga corruptionka mise gunada laaluishka maaragtay waxyaabahaas intow oo marka waxaa mushtarkii la sameyn rabo lagu kordhin rabo wadanka dhaqaalihiisa waxaa ku jirtaa wax barbardhiga oo maaragtay n dadka madaxda ay qaybsanayaan oo tuganimo oo boobbaa ku jira oo mise hantida dadweyne ha noqoto mise dadka investment meel ay maalgelida marka corruptionkaas baa asagana dhibaato weyn ku haya wadanka waa tahay mudane faarax sidaan la soconno kenya qowmiyado kala duwan baa ku nool oo oo qolo walba deegaankeeda ay degan tahay markaan dadka soomaalida kenya adigu aad ka soo jeedo u nimaadno iyaga maxaa la odhan karaa kontonkaa sano ee xornimada kenya haysatay ay ku hoos noolaayeen iyaga maxaa uu hirgalay annagu waxaa laba xisaabi karaa oo xorriyad daba laba xisaabi karaa oo labaatankii sanoo hadda soo dhaafay waxay ka horreeyey kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan labadii markii axsaabta badan waddanka loo ogolaanayay inay ka qayb galaan doorashada oo maaragtay wixii hore dictatorka ahaanta ahaa oo guulaystannimadii laga soo gudbay wixii ka dambeeyey umbaan naga maaragtay aan mise xorriyad mise horumar dhaba aan helnay inta ka horreysay waxaan ahayn oo intaa ka horreysay oo ahayd maxay ahayd soddonkii sano ka horreysay waxay ahayd una maaragtay gumaysto cad oo lagu lagu bedelay gumaysto madow kii kaloo midoobaa madaxweyneyaalkii iyo dowladdii wixii la wareegay annaga wayna gumaadeen wayna xasuuqeen horumar bay noo diideen wax allaala wixii dulmi ahaa oo dhan oo maaragtay hataa gumaystaha barkood oo ka xishoon jiray gumaystii haddaa base colonial powers ay ka xishoon jireen kuwanka ma ayn xishoon jirin oo si maaragtay aad maaragtay u foolxun ayay noola dhaqleen laakiin markii axsaabta badan la ogaaday ayay isbedelka u dhacay anugu nasiib wanaag waxaa nasiib u yeeshay inaan ahaa ninka koowaad masalka keliga waan ku oran karaa oo mucaaradka ahaa baarlamaankaasi taw la oran jiray seven parliament markaan soo geeyay baarlamaanka waxa weeyaan ardayda soomaalida oo dhigata jaamacadaha kenya oo dhanba lixdan iyo shan bay ahaayeen marka lagu dara kuwa xataa magaalooyinka waaweyn oo nairobi mombasa eldoret iyo kuwii gobolka ka yimid laakiin nasiib wanaag maanta waxa weeyaan dhowr iyo labaatan bay kor umaraya u dhaafayaan oo kun oo dhowr iyo labaatan kun bay kor u dhaafayaan wax badan baa inoo soo baxay taanaan kun laguma helin dabadhilisnimo iyo barye iyo maxay ahayd sudiib iyo qoorta dhiiba laguma helin waxay ku lagu helay dadaal iyo iska hor imaad iyo xataada oo si dhaba loogu dagaalamo oo weliba sida axsaabta mucaaradka intay imaatay maan inta badan aan helnay waa tahay anigu patronkan ahaa northeastern province university association markaan baarlamaanka soo galnay ilaahina waan ku mahadinaya isbedel ka dhacay maanta inuu yahay mid runtii aan isleenahay waa wax dhaxalgala si laga tacliinta laakiin isbeddelka aad sheegaysid gobolkiina soomaalida marka loo eego gobollada kale aad buu uga hooseeyaa oo dibudhac badan baa jira dadka qaarkoodna keliya dowladda kenya ee dowladda dhexe kuma eedeynayaane waxayba farta ku fiiqayaan siyaasiyiinta soomaalida ee gobolka ka soo jeedoy leeyihiin dadaal badan umay gelin sidii xaqa soomaalida ay usoo dhicin lahaayeen oo ay ula xisaabtami lahaayeen dowladda dhexe horta runtii ma intii ka horreysay markii axsaabta badan la furay mase intii ka dambeysay inta ka horreysay uma suurtagal ahaan dadkii usoo baxay soomaalida oo runtii madaxda ahaa oo ka mid ahaa nin hadda dhintay ilaahay u naxariistay marxuum oo la oran jiray cabdisalaam khaliif iyo nin kale waa sagara dhintay oo la oran jiray walaalkii ahaa axmed khaliif oo asna siyaasi ahaa aan ahaa axmed cabdiawle aw dad badan baa jiray oo u dagaalamay oo ka dagaalami jiray baarlamaanka xuquuqda inay soo saaraan isku dayi jireen laakiin waxaan u saamixi karin wadciga markaa jira wixii ka horreeyay inta ahdaarta badan la furay inta ka dambeysay waxaan hadda aad arkayso dadaal bay ku imaatay runtii waxa weeyaan soomaalidu isma inla buxshaan soomaali mara joogto o dhanbo haddii xorriyad la siiyana adigu weydi kuwa xorriyadda haystay oo weligood waddanka xorta ahaa oo maantana ku heshiin lahaa madaxdeeda adigu annaga horta kolley waxaan ilaahay inaan labarin taasi maynaanu ka ducaysan oo isbedel uu ka dhaca afkaar ahaan meysi waa loo baahan yahay laakiin annaga waxaanu kaga yara duwanahay kenya haddaan nahay inaan annaga isqarxinana meeshay ku jirtaa dadka lagu hadloola waddankan aan cagsaana kasoo goosano marka ma fududo laakiin dadaalkii wuu iska jiraa saan filaya inkastoo sidii la rabay meelaha barkood aanan loo helin oo isku duubnaanta aanan jirin oo nidaamkii hore kuu sheegay oo iska quulaystaha ahaa oo gumaysta camal ahaa haraadiisa haraadigiisana weli u jooga oo awood badan leh oo soomaalida kamid ah dhinaca siyaasadda markaad eegto waxaad moodaa in qowmiyadaha waddanka degani kontonkaa sane ay xornimada haystaan aynay weli bislayn oo kala qaybsana dhinaca siyaasadda ayaa jirta oo matalan doorashadii sanadkii labadii kun iyo toddobadii dhammaadkeedii dhacday rabshadihii ka dhashay waad ogeyd waddanka saameyntu ku reebay soo markaa weli soo markaa weli lama odhan karo kala qaybsanaanta dadku weli qowmiyadaha dhinaca siyaasadda aad bay u jirtaa waxaa waxaa daliyay madaxda madaxdii waa qolaystayaal lahaayeen kii u horreeyey oo madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa iyo waxaa noqday oo waddanka gudaysaa kala wareegay ayaa wadadaa jeexay oo maaragtay ay doonayaan iyaguna inay ninba uu doonayo asaga keligii uu xukunka uu faramaroojista shacabkana la isticmaalo waa runta way dhacday laba kun iyo toddoba ilaa laba kun isku waayo boob baa dhacay oo dadka markii awoodda haysta xukunka dawladda ayaa kuwii kaleba ka badiyey u diiday guushii oo ka faramaroojistay tan hadda aan soo dhaafnayna inkastoo maxaakiimtii maxkamada jiriinka mase dambiyaha international crimeska oo heeg uu madaxweynaha anaga iyo ku-xigeenkiisa labadaba meesha haddaba ay indicted ka yihiin oo halkaa maaragtay lagu haysto haddana waxa uun waxoogaa xakiday in dhibaato kii lamid ay dhacdo sanadkii doorashadaadi udambeysa oo soo dhaafnay cabsida laga qabo maxaakiimta dibadda iyo shacabkii oo wax badan iska bedelay marka ay dhibaatooyinka weli mustamir bay yihiin waaba jiraan weli rajadana ma way jirtaa iyadaa siyaasiyiinta kenya waxaa lagu eedayaa inay musuq maasuq badan ku lug leeyihiin haatanna maxkamadda i c c waatan ku dhegan madaxda kenya markaad eegto fikirka guud ee shacabka kenya oo dhan guud ahaantood fikirka iyagu ka qabaan maxkamadayntan i c c ma ka midaysan yihiin mise way ku kala qaybsan yihiin
kala duwan yahay waayo kena waxaa yii siyaasad ahaan fursad dadkii ay soo doorteen haddii maxkamad lagu qabsado ay dan uma arkaan oo waxay leeyihiin waddan xor baa nahay maxaa waddankana anaga madaxweyneha anaga iyo ku-xigeenkiisa dacwo loogu geenaya kuwana waxay leeyihiin haddii maadaama wadamaha adduunka saddexaad afrikaanka ay u badnaayeen dad dadkooda digto oo cuno kii dambi ula helo oo dadkiisa duwanhayay waa in meesha uu taga laazim waxay doonayaan inay tagaan meesha haddii dambiga lagu helo marka waa lagu kala duwan yaaftar waddan wax muuda barto maha boqolkiiba konton iyo mase waxyarba intaa ka sarrayso inay dhankan tahay mase konton mase waxyar intaa ka sarreyn dhanka waa lagu qaybsay ugu dambeyntii marka markaad adigu qiimayso konton sano hadda loo dabaaldegay xornimada tobanka sano ama labaatanka sano ee soo socda kenya maxaad ku qiimeyn lahayd xaggee ku wajahantaha
wax badan waxaa waxay ka badan doontaa maxkamadan jariimada ahoo heeg wixii kasoo wixii kasoo kasoo bixi doono haddii dacwadaasayto intii lawado la la la idleeyo madaxweynaha meesha iyo ku-xigeenkiisa dembi intii lagu hero la yidhaahdaa de waa waa ladan xiraya oo xaggaa lalagu xirayaa waxaad moodaa in maaragtay ay wax kasta suurtagal tahay hadday ogolaadaan inay hadda iska galaan ha sadel baa dhacaya oo siyaasi wadankana runtiibu tilaabo qaadaya hadday ogolaan waayaan sanctions baa la saaraya anaga anaga mid ku adkeysan karo oo xamili kara sanctionska galbeedka maaha waayo wax soo saarka anaga oo dhan ba galbeedka ayuu ayuu ka eran yahay maxaa dhe agricultural council aan nahay oo qaxwada iyo shaaha iyo tourismka iyo ubaxa la geeyo afartaas iyo maxay afartaasa u weyn wax waxa wadanka soo galo marka laazim hoos buu dhici doonaa haddii ugu dambi lagu waayo si lamid aad baan kor ugu kaceynaa laakiin haddii lagu helo dembi waxay haddana ku saabsan tahay dembigan lagu helay may may qaadan doonaan waxay dhihi doonaan aan anaga tagno maxkamada jeelka aan tagno halkaan lagu hayo mase sidii maaragtay madaxweynihii suudaan oo kale oran doonaan annagana maya waan diidnay oo meesha siyaasada haddii siyaasad laga dhigo wadanka wuu burburaya dhaqaale ahaan haddii ay xagga isdiiwaan waxaa la arkaa inuu asagana haati uu yar khaladaasi yar dhacday ilaa laga gudbo waa tahay si kooban markaa gobolka waqooyi bari eed adigu ka soo jeedo markaad saadaal ka bixisid xaguu ku wajahanayay labaatanka sano soo socda wallahi waxa weeyaan haddaad i weydiinaya su-aashaa saydo laba sano horteed rajo badan baan kaa keenna aada u fara badan rajo aada u wanaagsan oo oran lahaa meel fog baynu gaaraynaa insha allah laakiin hadda mulugta mulugta soomaalidu jamiiradda soomaaliya saameynta ee lagu leedahay anaga noloshaanada iyo nidaamka anaga iyo xataa markii dawladaha yaryar la hagaajiyey maamulkeeda saameynta ee dhaqanka soomaaliyeed iyo waxaa ka jira dhanka kale ee lagu leedahay sida loo kala qaqaybsan yahay oo maaragtay aan aad moodaa lagu kala lagu kala waxyaaba aan jirin oo naan isjooda soomaalidu u kala fogaan karto mulugteeda iskale ilahay waana baryayna wayna dadaaleyna dadka fursada meesha ku gaarana waan haynaa fursadaan isku burburina waan haysanaa marka mid kastaba waxaamaanta oo soomaalida kiimiyada kan sida ay ay iyaga iskugu tashadaan waxweynna waxaana fahmin doonaa oo iyadana inay soomaaliya degto soomaaliya haddii degto danteeda ayaa ku jira ciidamo kenya ka socdaa gudaha soomaaliya ku sugan oo sidaan la socono amni darrada soomaaliyana kenyana dhinaceeda way saameysay marka howlgalkaasi ciidamada kenya iyaga maxaad ku tilmaami kartaa ma howlgal wakti dhow soo dhammaanaya mise waa howlgal muddo badan jiri kara hadda ciidamada kenya waxay howlgal ku sameeyeen markaan kenya gudahooda ku baxsan weyne oo iyagoona xagga ku jirin baa qaraxa inta ka dhacaysay oo meel kastuu ka dhacay wiilashan maaragtay murtalbiqiinka oo wax soo kiraysta dad la soo kiraysta oo inay calashada shaqaysta oo soomaaliya inay baabiyaan oo ku talagalay oo maaragtay shaksiga soomaaliguna inay ku burburiyaan meel almeyru joogo ay ammaanka lagu diidaan ma ma wa waa in xal loo helaa marka haddii uu sadanka dhaco iyada ay kenya way ku qasbantahay waxaa weya dam dishido dam dishidon hadday kasoo baxdana kenya dadka waa meesha yaalla hadday ku jirta gudaana dadka meesha yaalla marka qasab waa unan la riixa oo iyagana si lamaarka laiskugu tegina falkeeda la qabtay adduunkana lagu hawaasan aad iyo aad baad mahadsantahay faarax macalin baaraka allah fiikum axsanta
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeenni martida mikrofoonka oo toddobaadkanna uu marti ugu ahaa faarax macalin oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka ee dalka kenya intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
cabdicasiis xuseen cusmaan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka halkuu idinkaga imaanayeyna waa v o a washington